إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii taysiir اlusuul ilaa qawaacid اlusuul waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay xukunka wadciga ah xukunka wadciga ah ayaan ku dhex jirnay saddex qayboodu shiiku u qaybiyey qismiga saddexaadu nooga bilaabanaa athaalif qismiga saddexeeya ee ka mid ah aqsaamta xukunka wadciga ah almuncaqid waa shayga guntanma almuncaqid inciqaadka markaa cibaadada iyo mucaamalo labadaba waa loo adeegsadaa mucaamaladuba ha ku badnaatee aaday fuqahadu u adeegsadaan yancaqidu lbayc laa yancaqidu aadu ugu badan yahay cibaadada iyo mucaamalada labada waa loo adeegsadaa mucaamaladaba ha ku badnaadee almuncaqid wa aslu asalkiisu aliltifaafu isku duubnid weeye xagga asalka shay shay ku duubmay ayuu tusaa oo ibnulfaris wuxuu yidhi alcaynu waalqaafu waddaalu aslun waaxidun saddexdan xarafoo asalka kelimadda u ah oo caqada saddexdaas xaraf asalkeedu waxay tustaan calaa shaddin wa shiddati wuhuuq shay la xiro aad loo adkeeyey ay tustaan marka isku duubniduna xoog weeye wa aslu asalkiisu aliltifaaf isku duubni weeye waistilaaxan min jeetilisla xagga istilaaxana imartibaadun isku xirnaan inuu yahay irtibaadkaasoo bayna qowlayni laba qowl dhexdood ahaadeen labada qowl oo maqsuusayni la gaar yeelay wadaalika mihaalkii kal iijaabi waajibin oo kale weeye walqabuuli aqbaleed awillusuumi ama laasimid weeye wadaalika mihaalkii kanciqaadi salaati salaada xirmideedoo kale iyo wanadri nadarka xirmidiisa bidukhuuli gelitaan ay ku xirmaan xagga istilaaxa laba macno ayuu ku dhacaa inciqaadka muncaqid haddii la yidhaahdo istilaaxa labu ku dhacmaa laba macno uu ku dhacaa macnaha koobaad waxa weeye imartibaadun isku xirnaan isku xirnaantoo bayna qowlayni laba qowl dhexdooda ahaadeen labada qowloo maqsuusayni la gaar yeelay wadaalika mihaalkiina kal iijaabi waajibin iyo walqabuuli aqbalid oo kale weeye qabuulka iyo iijaabka waxa la yidhaha inciqaad iijaab macnaheedu waxa weye horta waxaa laga keenay owjaba marka uu qofka badeecada iskaleh baa'icaah uu yidhahdo bictu calayka alkitaab kitaabkaanaan kaa gaday bikada aan kaaga gaday waxaa la yidhahdaa iijaab ey jaclu shayi waajiban wey asalkuna iijaab macnaheedu waxa weye jaclu shayi waajiban shaygiyuu waajib ka dhigay waajibka marka ma ahan macnihii haddaad ka tagto waa lagu dambaabay ah waajib luqadiisa waa soo marnay soo maaha maxaa ka mid aha asaaqib soo ka mid ahan halkaasaa laga keenay iijaabka halkaasaa laga keena macnaha beeci waa dhacay halkaasaa laga keena soo laba macno ma lahayn waajibka allaazim wasaaqib asaaqida kan laga keena oo iijaabkaaho dadku wax ku kala gataan marka la leeyahay marka iijaab wuu waajibiyey weye beeciyuu riday wey halkaasaa laga keena marka markuu yidhahda bictu calayka alkitaaba bikada kelmaddaas oo baa'ica waxaa la yidhahdaa iijaab macnaheeduna waa ridid uu baacii riday qofka oo mushtariga markuu leeyahay qabiltu waan aqbalayna qabuula la yidhahdaa qabuul waa iska macnaheed asalkaa waa aqbalay wey marka labadaas kelimo isku xiran waa la yidhaahdaa muncaqid xagga istilaax waa la yidhaahdaa waana shayga uu caqdigu ku waajibo oo uu ku laasimo taasu waa mid waxaa kaloo loo isticmaalaa muncaqidka awillusuumu shayga iska laasimay ma ahan qabuul iyo iijaab laba darafna kama dhaxayn hal dhinacuuba ka yimid markaasuu shaygii laasimay kaas laftirkiisa waa lagu itlaaqaa muncaqid awillusuum wuxuu imartibaadun isku xirnaan wa ima lusuumu laasimid oo shaygia laasim noqday waa la yidhaha muncaqid markuu laasim noqdo miaal wadaalika miaalkii kan ciqaadi salaati waa salaada xirmideedoo kale iyo wanadri nadarka bidukhuuli gelidda ay ku xirmaan bi salaadii maalan aad timaado allaahu akbar markaad tidhaa salaadiina waa duhur ama waa casir mid waajiba un waa laazimtay khiyaar ma lihid inaad ka baxdo ma lihid khiyaar uma lihidoo ta ka baxdo haddana mar kale ma xiga kartid marba haddaad salaaddii ay asal waajib ahayd oo aad allaahu akbar tidhaahdo incaqadad bimacnaa lazimad waa laazimtay waa laazimtay dib ugama bixi kartid dadka oo muwaswisiinta oo shaydaanku ku cayaaro allaahu ak bismi illah uu leeyahay maa hadda mar waad waa dambaabe seed uga baxe yaa ku yidhi ka bax hadaa khiyaari marba haddaad allaahu akbar tiri waa xidhantay mar hadday xidhantayna laasim wey waajib way kama bixi karti khiyaar maliya ha sharcigu wuxuu ku leey waa xidhanta nabigaa ku yidhi waa ku xidhanta allahu akbar ibliiskiina wuxuu ku leey war kuuma xidhna iska toosi goormaa marka ibliis naasix noqdo marka waa inaadan ka yeelin naasix maahane nadarkana waa lamid iyo wanatni nadarka bidukhuuli ay ku laazimayaan nadarka haddii qofki uu galo oo ku dhawaaqo oo tusaale u yidhaahdo in shafa allaahu maridii falilaahi calaya siyaamu alaaati ayaam hadduu ku dhawaaqo khalaas waa xidhan yahy ma dhihi karo anu waa ka baxay nadarkii waa ka baxay ma dhihi karo khalaas waa xidhnay sababkii haddii la helo oo qofkii caafimaado soonkii waa waajib meel uga baxo male afkaaga ka baxo marka hore iska ilaali nadarka waxaan ilaahay ku saarinoo hadda caafimaad ka qabto adigu halisku waajibin waxba kuu keeni maa nadarku waxaan awal kuu imaadeen ma keeno nadarku marka afka markuu ka baxo qofku yidhaahdo ilaahay waxaas hadduu isiiyo intaasa igu laasimo cibaadaha kelmadda markuu ku dhawaaqo waa laasim marka lusuumkaasna waa loo isticmaalaa muncaqitka labadaas macno loo isticmaalaa wa aslu lusuum lusuumka asalkiisu ahubuutu sugnaan weeye hadda wuxuu sharxa haddana waa laazim wax la idhahdo waa isdilaaxaad oo fiqiga ku jira oo muhiim ah maxaa yeelay fiqiga waad aragteen marka la akrinaya waxaa laleeyahay mar marka laga hadlayo cuquudda laazimu arafayn jaa'isu arafayn laazimun min jihatin wa jaa'isun min araf marka hay yihiin waxaas waxaas waxay yihiin marka istilaaxaan waa in loo sii fahmaa soo ma jeedid haddii la yidhaahdo laasimu arafayn waa kuwa ugu badan cuquuddeed macnaheedu waxa weeye labadii dhinac ee caqdiga isla gashay midna kama bixi karo oo tusaale waxaa ka midaba baaci dii beecii la rido isagoo shuruuddiisii leh arkaantiisii leh wax ka dhiman aan la arag waxa khiyaarumajliski u dhammaado khiyaaru majliski u dhammaado khiyaaru shardina uusan jirin ceebuna aysan soo bixin labadii qof laasim ku yahay mid kama bixi karo in labadoodu raalli isku noqdaan maahane mid kama bixi karo laazimu darafayna leh ijaaradiyaa ka mid a gurigaad kelekelaysatay sanadaad shubatay lix bilood markaad joogtaad dantaadii kaaga dhammaatay arrin kalaa kugu dhalatay lixdaadii bilood waxa weeyaan aniga waa kuu daaya kiradii waa ka baxay lacagteedii celi ma lagaa yeelaya lagu leeya laazimu darafin wey tuasaw ixsaan kuu samayna waa bannaan yahi sharcigu waa ixsaan berrina ilaahay dembidaafkuu ku siinaa qofka saas yeelo uu ixsaan kuu samaya dadka laakiin xaq uguma lihid wey oo laazim waa sideedaba ijaaradu waa laasimu darafayn labada qof qof kama bixi kardaad dhimata xataa carruurtaada unbaa kiradii oobsa laleeya maahane war waa agoontoomeyno waxa weyn xaqooda la iska celsha maya waa laazimu darafayn ijaaradoo kale tusaale marna waxaa lagu leeyahay jaa'isu darafayn labada qof qofkii rabaa ka bixi kara sida miaal wakaaladda oo kale qof aad wakiilato waxaad tihi wakiilaad iga tahay gurigaas iigal daqiiqad kasta asla waa ka bixi kara wa kuu gadima adna waa ka laba kartaa mar dambe gadi karto waa kaala laabta dhigi karta oo wakaaladda oo kale waa jaa'isu darafayn marna waxaa laleeyahay laazimun min daraf wa jaa'isun min daraf sida jucaalada iyo rehanta oo kale iyo jucaalada waxa weeyaan qofka wuxuu leeyahay shay hebel qofkii qabta intaasaan siina tusaale baadiyaa ka luntay baadiyaa ka luntay markaasuu leeyahay war faraskii iga lumay qofkii ii keenaa boqol shillaan siina markuu ku dhawaaqay aanin meel ku maqli faraskii markaasuu kabaha u gasho sagaashan kilomitir meeshii jirta markuu siddeetan sii maraayo kii kama laaban karo ma dhihi karo war baadidaas la iima raadinayo waxna ku bixi maayaan la raadi ma dhihi karo waxaal qofka u dhibtooday dhinaciisa markaa qofkan jucaalada jucliga sameeyey dhinaciisa waa laazim kama bixi karo laakiin kii raadiye waa ka bixi kara markuu siddeetan mara iga wad dhib badana dheef yaraa waa iska soo laaba kara habel awalba cidna isaga caqdi lama gelin mogta ha caqdigu dhankiisa cidna lama gelin ninkan waa un dhawaaqay wuxuu yidhi qofkii shaqadaas ii qabtaan waxaas iska leh awaluu yidhi marka dhinaca ka bixi karaa dhinaca oo raadinayo shaqada qabana wey kii wax ballanqaadi kama bixi karo sida raantoo kale raan qofaad wax ka daymatay markaad ka daymatay uu ku yidhi rahan ii keen aan ku kalsoonaade fa rihaanun maqbuuda rahanteed dhiibta gacanta lagaaga dhig gacanta marka lagu dhigo daynkiina aadan bixin adiga oo waxa weyn raahinkaagu rahanta keenay laazim wey dhinacaaga kama bixi kartid hal shilin inta lagu leeyahy rahantu waa oo leh ma dhihi karti war rahan ku sii maayo daynkaas markaan rabaan kuu keenaa markaan helo hantida anaa iska keena si waxayga ma dhihi karti dhinacaaga waa ka laazim laakiin murtahinkan rahanta kaa qaatay dhinaciisi waa jaa'is wuxuu ku dhihi karaa waa ord hantidaada qaadee daynkayga ii keen marka saddexda nuuc ayaa cuquuddii u qaybsamaydaa sidaas darteedu laazim wax la yhahda rabaa inuu dadka baro marka markaasuu wuxuu yidhi wa aslu lusuum lusuumka asalkiisa ahubuutu waa sugnaashada wallaazimu laasimna maa shay wey yamtanicu uu ka reebtoon yahay calaa axadilmutacaaqidayni labada caqdiga isla gashay mid ka mida fasquhu fasiqidiisa bimufradihi kelinimadiisa uu fasaqo waxaa la yidhahdaa laasim waa shayga labadii qof oo caqdiga isla gashay mid ka miduhu uusan gooninimo u fasaqi karin taasaa la yidhahdaa mid ka mida macnaha labadoodu waa isku celi karaan mararka gabad oo beeca oo kale markay kala gataan ay kala tagaan inta iskumid soo laabto walaalow ii celi waayo waa kuu celin hadday labadooda ku heshiya waa isku celi karaan laakiin markay kala tageen kadib midna qasab iyo xaq uma leh inuu yidhaahdo anu waa ka laabta kaasoo kale waxaa la yhahdaa laazim labadooda midna xaq uma laha wallaazimu laazim maa shay wey yamtanicu uu ka reebtoon yahay calaa axadilmutacaaqidayni labada caqdiga isla gasha mid ka mida fasquu fasiqidiisa bimufradihi uu fasaqo waljaaisu jaais maxaa la yidhahdaa waljaa'isu jaa'is maa shay weeye laa yamtanicu uusan reebtoonayn waxa weyan jaa'isna kaasuu ka soo jeedaa maa laa yamtanicu waa wuxuusan ka reebtoonayn calaa axadilmutacaaqidayni fasqu bimufradi fii kuwa labadii caqdiga isla gashay midah ka bixi kara kii doona ayadoo ka bixi kara sida wakaaladii oo kale waa ku wakiishay wuxuu yidhi waxaan wakiilkaaga dhigtay gabadheeda inaad nikaaxido markaad muddo yar joogto inta soo waxda waxaad dhihi kartaa dhegayso anuu waa ka baxay wakiilkumay asagin inta soo waxa waan ku dhihi karaa wakiili gabadhtii gabadheed maana nikaaxi kari mid kastaa ka bixi kara labadooda maxaa ila labadaba waa u bannaanta waa jaa'isu darafayn markaasuu yidhi waljaaisu jaaiskuna maa shay weeye laa yamtanicu aan reebtoonayn walxasanu hadda halkan wuxuu sheega wax la yhaha xasan iyo qabiix xasan maxaa la yhahdaa shay wanaagsan qabiixse maxaa la yidhahdaa wuxuu yidhi walxasanu xasan maa shay weeye lifaacilihi qofka samayna uu sugnaaday an yafcalu inuu sameeyo afcaasha ay axkaamtu ku xidhantaanida alaxkaam laa tatacallaqu bidawaab wa inamaa tatacallaq bilafcaal axkaamtu weligeed kuma tacalluqdo daatada ee waxay ku tacalluqdaa afcaasha marka afcaasha gabalna wuxuu yahay qabiix gabalna wuxuu yidhi xasan marka ficil xasana maxaa la dhihi karaa waa ficilkii qofka ay u bannaanta inuu sameeyo ficil qabiixana maxaa la dhihi karaa waa ficilkiisan u bannaanin qofka inuu sameeyo khalaas waa intaas un walxasanu xasan maa shay weeye lifaacilihi qofka sameeyey uu u sugnaaday an yafcalahu ficilkaas inuu sameeyo walqabiixu qabiixna maa shay weeye layse uusan u sugnaanin lahu shaksiga an yafcalahu ay ficlu samayntiisu waa qofku wuxuusan xaq lahayn inuu sameeyo marka xasanka iyo qabiixa waxaa lagu kala gartaa waa sharciga wax alla wixii sharciga islaamku uu xasan ka dhigay waa xasan wax alla wixii sharciga islaamku uu qabiix ka dhigana waa qabiix macnaha wixii sharcigu amray ama uu oggolaaday in la sameeyo waa xasan wax alla wixii sharcigu reebayna waa qabiix sidaasay qabaan ahlusunnuhu oo muctasilada ayagu khilaafsanoo ayagu caqliga lagu kala ogaa karaa leeyihi oo xusniga iyo qubxiga caqliga loola laabana sidaasay qabaan ahlusunnuhu hal waa qabaan caqligu waa gara karaa shaygaanu dabeecadda waa waafaqa iyo ma waafaqayo waa gara karaa sharcigu caqligu waa gara karaa caqligu waa gara karaa shaygan maslaxa ku jirta iyo kuma jirto ee mafsada ku jirta sharcigu waa gara karaa sifadaanu waa kamaal haddii lagu sifoobo iyo waa nuqsaan waa gara karaa laakiin garashadaas kama imaanayo dami iyo ciqaab walaa madxi iyo hawaab ahlu sunnuhu waa qabaan caqliga waa gara karaa shaygaanu dabeecadda waa waafaqahu waa wanaagsan yahy kanuna ma waafaqayo waa xun yahy caqligu waa gara karaa shaygan maslaxa waa ku jirtaa iyo kuma jirtee mafsadaa ku jirtaa sharcigu waa gara karaa sifadan in qofku ku sifooba ama axad kale ku sifooba kamaal wey inay ka maqnaataana waa nuqsaan caqligu waa gara karaa laakiin kama laasimaydoo kama ratibmato dembi in lagu dhaleeceeyo oo la yidhahdo shaygaas caqligaa lagu gartay waa xun yahay oo markaas lagu ceebeeyo laguna ciqaaba kama dhalayd caqliga kamana dhalanayda caqligaa lagu garta shaygan waa fiican yahay sidaas darteeda waa in lagu ammaanaa qofka sameeyey laguna abaalmariyo ajara laga helaa maya madxiga iyo dammiga ciqaabka iyo hawaabka sharciga ku xiraya wixii sharcigu ka ratibay ciqaab ciqaaba ka imaana wixii sharcigu ka ratibay hawaabna hawaaba ka imaana marka intaas waa meeshay ku kala hadhayin marka ahlu sunnaha iyo muctasilada ashaaciradu ayagu gabalna ahlu sunnaha ay ku waafaqsan yihiin gabalna waxay ku waafaqsan yihin muctasilada araabic qismiga afreeya araabic qismiga afreeya ee ka mida aqsaamtii xudunka wadciga ahaa alcasiimatu waalruqsa alcasiimatu waa go-aanka iyo waruqsatu ruqsada wa aslu alcasiima casiimada asalkeeda alqasdu waa iraadada almu'akad ee la adkeeyey casiima asalkeedu waa iraadada iyo qasadka adag wey oo la adkeeyey iraadada adaga waxaa la idhahdaa casiima waaruqsatu ruqsaduna assuhuulatu waa fudaydka ruqsadana fudaydka weeyaan labadoodu sidaas ayay kala yihiin oo haddii la yidhaahdo arkhasa lana sharcu shay-an arkhasa lana sharcu fii kada shayga sharciga noo rugseeyey macnaheedu waxa weeye yasara lanaa wa sahalahu lanaa sharcigaa noo sahlay wey marka ruqsadu waa suhuulada casiimaduna waa qasadka oo adag wey ama iraadada adag wey wa aslu lcasiima casiimada asalkeedu alqasdu waa iraadada almu'akadu ee la adkeeyey wey qasadka aad loo adkeeyey wey waaruqsatu ruqsaduna assuhuulatu waa fudaydka wa istilaaxan min jihati listilaax xagga istilaaxa alcasiimatu casiimadu alxukmu waa xudunka xudunka athaabitu sugan min gayri mukhaalafati daliilin daliil khilaafkiis la'aantiisna ku sugan daliilkoo sharciyin sharci loo nisbeeyey casiimada istilaax ahaan waxaa la idhahdaa xukunka haabitka ah ee sugan ee aan khilaafsanayn daliil sharciya tusaale qofkii muslimka ahaa cadow ayaa qabtoo gaala qabatay waxaa la yidhi waa lagu ciqaabay haddii kale kelimatul kufri ku dhawaaq waxaa hor yaalla casiimo iyo ruqso waxaa hor yaalla casiimo iyo ruqso casiimo maxaa ah inuu diido oo idhaa ku hadli ma waxaa laleeyahay qad akhada alcasiida qofka casiima qofkaas casiimu qaada ruqsana maxaa u ah ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inu biliimaan waxaa ruqso waa inuu ku dhawaaqo isagoo qalbiga iimaanka uga dhegan inuu kelimad uu isleeyahay iskaga dafci uu ku dhawaaqo qasdan lidafci maahan inuu ku waafaqay marka midna waa ruqsa oo waa fudayn sharciga culayska ka fuday qofkaan midna waa casiimo tusaale qofkii wuu safray maalin ramadaan waxaa hor yaalla casiimo iyo ruqso casiimadu waa maxay hadduusan u dhimanayno naftiisu khatar gelayn inuu iska soomo waa casiimo maxaana ruqso ugu haystaa inuu afuro iska cuno waa ruqso marka ruqsa iyo casiima sidaas ayay kala yihiin alcasiimatu casiimadii alxukmu waa xubun xubunka a haabitu sugan min gayri mukhaalafati daliilin daliil khilaafkiis la'aantii daliilkoo sharcin loo nisbeeyey tusaale kale xurmatlmeyta baktiga inuu xaaraam yahay waa casiimo meydkii inuu xaaraam yahay xurimat calaykum lmaytatu alla yidhi marka baktigu inuu xaaraan yahay waa casiimo waa casiimo maxaa yeelay xurmada meydka waa xubun sharciya oo sugan haddaan qofku daruuri hayna wax daliila oo khilaafsan maba jiraba marka waa casiimo waa casiima la leeyahy ruqso wa ruqsatu ruqsadii ayada laba tacriifu u kala sheegay casiimada halkaas tacriif oogu siiyey wa ruqsatu ruqsadii ibaaxatu lmaxduuri shaygii la xaaraamtinimeeyey oo la banneeyo weeye sharcan waa in lagu daraa tamyiis ah si loo gar loo kala saaro qofkii baktiga iska cunoo hawe u cunay iyo kii sharci ku cunay ibaaxatulmaxduuri shaygii la xaaraamtinimeeyey la bannayntiisa weeye sharcan loo banneeyo maca qiyaami sababilxadmi xaaraamtinimayntii sababkeedii oo taagan tusaale baktiga waa xaaraamu aayaddaas ayaa ilaahay ku xarimay suuratulbaqara ku jirta suuratulmaa'ide ku jirta suuratul ancaam ku jirta suuratu naxli ku jirta aayaadkaas oo mutacadidaadkaa ayaa lagu xarimay baktigii sababulmanci ama sababulxatri sababta loo xarimaynaa waa khubfu maxallihi waa khabiif wey baktigu ruqso waxaa la yidhaahdaa sifadii loo xarimay oo ku sugan in qof sharcigu u banneeyo sida qofkii naftiisii u baqay qofkii naftiisii u baqay faman idura fii makhmasatin hayra mutajaanifin liitm fa in allaha hafuuru raxiim qofkii loo dhibaato geliya gaajo daran darteed oo naftu inay u baxduu ka cabsadeen in gaajada naftu darteed u baxduu ka baqay hayra mutajaanifin liitmi isagoon dembi u leexanayn fa in allaha hafuuru raxiim haddaba fiiri marka waxaa la banneeyey shaygii xaaraamtahaa bannaynta marka la bannaynaa sababtii awal loo xarimay maahan inay suushay sidii ugu jirtaa oo waxaway neefka baktiyey maxaa loo xarimay sababulxatri waxa weeyaan waa inaan la gowricin soo maaha oo uu meyto yahay meytanimadaa sababtu taha ayadoo sababtii ku sugan tahay aa la bannaynaa oo waxaa loo bannaynaa licudrin cudurdaar dartiis kaasoo kalea waxa la yhaha ruqs hadda fiir soonka waajibka ramadaanka marka la leeyahay qofka musaafirka iyo mariidka ha afureen sababtu way taagantahay loo waajibay sooma maalin ramadaan cuntadu xaaraanay ahayd sababtii sidiiyay u taagantahay laakiin cudurdaar dartiisa laleeyahay qofkaanu ha afuro cudurdaar dartiisa laleeyahay qofkii soqofkii jirana ha afuro cudurdaar dartiisa laleeyahay musaafirkiiyo ha afuro sababtiina waa taagantay cuntada diiday oo ramadaannimada ahayd way taagantahay baktigii sababtii xarimtay way taagan tahay haddana waxaa la leeyahay qofkii naftu ka dhici gaartay qofkaasoo iska cuna marka ayadoo sababul xatrigii taagan yahay in shayga xaaraamtaa sharcigu banneeyo sidaasaa waxa la yidhaha ibaaxa maxaa marka sharcan aan ugu darnay waxaan ugu darnay baktigii sharcigii oon bannayn haddii qofku bannaysto ruqso lama yidhah ee macaasiya la yidhahda waa waxay macaasida iyo ku kala duwan yihiin ruqsadu shaygiiyo xaaraan ah haddii sharcigu u banneeyo qofka maxaa la yidhahdaa ruqsu shaygiiyo xaaraama ayadoon sharcigu u bannayn hadduu qofka isagu isticmaalana waxa la yidhaha macsiyo intaasay ku kala duwan yihin tacriifkanuu ruqsadii siiyey wa qiila waxaa la yidhi ma waxaad tidhahdaa hiya ruqsadii hiya ruqsadii maa shay weeye fabata sugnaaday calaa khilaafi daliilin daliil khilaafkiis ku sugnaaday daliilkoo sharciyin sharci loo nisbeeyey limucaaridin shay mucaaradsan dartiisna u sugnaaday mucaaridkoo raajixin raajixa culamo kale waxay ku qeexeen waxay yidhaahdeen ruqso waxaa la yidhahdaa maa habata calaa khilaafi daliilin sharciy daliil sharciya khilaafkiisa wax ku sugnaaday asla hadda taan sheegayn baktiga hala cuno daliil sharciya khilaaftay soo ma xurimat calaykum almaytatu inamaa xarama calaykum almaytata aayaadkaas ayay khilaafsantah marka waxay ku sugnaatay daliil khilaafkii sharci ah laakiin maxay u sugnaatay limucaaridin shay mucaaradaya daliilkii hore raajixin oo miisaan badan oo ah waa daruurada waa cudurdaarka wey marka limucaaridinku waa cudurdaarka cudurka wey acdaarta qofka u bannaynayda shaygan xaaraamtaa cudurdaarkaas weeyaan alacdaar weeye waxaa mucaaridka lagu tilmaamaa laakiin waa shardi inuu miisaan badan yahay oo ka miisaan badan yahay kii hore oo sababtu waa maxay qofka naftiisa inay u bax inay ka baxdaaba laga cabsadayba tusaale taasaa laga cabsaday saddex shayna waan ay noqonaydaahoo mar qofka shay waajib aha loo ogolaana inuu ka tago marna shay xaaraam ah loo ogolaana inuu sameeyo marna caqdi iyo beec sharcigu diidaya loo fasaxa saddexdaasaa isla soo gelaya marka ruqsada ruqsadii saddexa isla soo gelayda in qofka shay xaaraam ka aha loo fasaxo mid walba waa duris taagayna saddexda iyo meeshay ku taallo kitaabkaana saddexdaa noogu taalla mar waxa weeye qofka waxa loo ruqsaynaa shay awal laga xarimay ayaa loo ruqsaynaa marna waajib lagu waajibiyaa laga rida oo loo ruqsayna ka tegidiisa marna cuquud awal la xarimay aa loo ruqsayna saddexdaasay ruqsadu marka ay noqoneen oy u qaybsamayeen saddexdiina matnigu noogu miaaliye wadaalika miaalkii ka tayamumilmariidi waa qofka jiran booraysigiisa ama gebgabaysigiisa oo kale limaradihi liajli maradihi xanuunkiisa dartiisna uu u booraysto liqiyaami sababi alxadri maca qiyaami sababi alxadri ayadoo sababtii diididdu ay joogto liwujuudi ilmaa liajli wujuudi ilmaa'i biyohelidda darteeda u joogto qaybta koowaad waxay tahay qofka in loo oggolaado waajib inuu ka tago tusaale qofka haddii uu heli karo biyo oo biyo yaalliin waajib waxaa ku ah inuu biyaha ku weysayso ku dahaaro qaato yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ilaa salaati faqsiluu wujuuhakum weydiyakum ila almaraafiq sidaasay waajib ku ahayd sababtii diidayday booraysigana waa taagantoo biyihiiyaa jooga biyihii halka yaalla ayadoo sidaasa hadduu xanuunsan yahay oo biyaha hadduu ismariyo ay xanuunkii keenayaan ama u dhimanaa ama xidhintu ay u jiisoobaydo ama raysashadiisa ay dib u dhacaydo oo biyuhu ay dhibaato u keenayaan waxaa la leeyahay waajibkaas waa lagaa ridi waajibkaas ah inaad biyo ku weysaysato waa lagaa riday alaleey ka tag waajibkaas waa ruqsu tarkul waajibkaas sababkii diidaayey ruqsadaas waxaan rabaa sababkii diidaayey boraysigana waa taagan yahi oo ah wujuudulmaa waa taagan yahi laakiin waxaa yimid mucaarib oo ah biyihii hadduu isticmaalo inuu ku xanuunsanayo oo ama u dhimanayo ama xibintu ay u jiisoobaydo ama xanuunku siyaadayo ama raysashadu dib u dhacaydo siday waxay u faahfaahiyeen fuqahadu taas waa mid iyo wa aklilmaytati baktigii oo la cuno baktigii oo la cuno lilmudarri qofkii loo dhibaato geliy uu cuno waa qof naftu ka dhic gaartay oo aaminsanoo ku qancay hadduusan cunin inuu u dhimanayo gaajo kaasna wey midka labaad liqiyaami sababi alxadri maca qiyaami sababi alxadri sababtii baktiga loo diray ayadoo taagan oo maxay tahay wa khubhi lmaxal likhubhi lmaxal maxalkiiya khabiisidii weli u ah ilaa sababta loo diiday meytada waxay ahayd waa meydnimada waa khubhulmaxal ayadoo marka khubhigii jiro oo baktigii sidii bakti u yahay ayaa daruuro darteed qofkii loogu bannaynaa haddana ayaa loogu bannaynaa marka liqiyaami sababi xatri waa ka dhaxayda labada miiaal laakiin liwujuudi ilmaa'i miaalka horaa iska leh tayamumi mariid wa khubhi lmaxalna miaalka dambaa iska leh oo ah wa akli lmaytati lilmudar iyo wa akli lmaytati baktigoo la cuno weeye lilmudari qofkii loo dhibaato geliyey uu cuno liqiyaami sababi alxadri maca qiyaami sababi alxadri ayadoo sababtii marka hore loo diiday weli ay joogto oysan suulin oo sababta meydka loo diiday waa meydnimada waana taaganta wa khubhi lmaxal likhubhi lmaxal khubfiga maxalku inuu khabiif yahay darteed ayay waxaway u joogtaa sababta weli maxalkii waa khabiifoo neefkii waa meyd weli laakiin sababta loo ogolaaday waa limucaaridin raajicin waa cudurdaar tanuna waxay tusaale u tahay ibaaxadii ama ruqsadii oo noqotay ficlulmuxaram shay xaaraama inaad samayda in lagu ogolaado ruqsadii oo noqotay ibaaxatulmuxaram shay muxarama in lagu ogolaado oo baktiga cunuddiisu muxaramu ahaa ayadii lagu banneeyey waa ruqsu ayaduna tii horan waxay waajibna ka tagtaa lagu banneeyey ramadaanka la furana saasoo kale u ahaaye tanuna waa midda saddexaad waxaan rabaa tan waa midda labaad saddexaad waa tanaa wal caraayaa waa kal caraayaa waa beeca caraayada la yidhaahoo kale alcaraayaa waa nuuc oo beeca ka mida ribada xaaraamtaa aa laga soo reebay lil xaaja baahi darteeda looga soo reebay lil xaaja baahi darteeda looga soo reebay wal caraayaa waa kal caraayaa ka tayamum intay ku cadfanta caraayadiioo kale min suwari lmusaabana musaabanada suuradaheeda xaalay ka mid tahay caraayadu musaabana waxaa la idhahdaa timir oo qalalanoo dhulka taalla timir geed saaran in lagu gado aa la idhahdaa musaabana waana ribow waa xaaraan sababta xaaraanta ka dhigtayna waxay tahay labada shay oo cilatul waxaweyn ribada iskaga midka ah isku jinsigana labada shay oo isku jinsiga ah marka labadooda la ysku galayo laba shardiyay leeyihiin waa almusaawaad wataqaabud laba shardiyay leeyihiin waa inay isla eg yihiin oo la kala badin waana in goobta lagu kala qaato oon midaynahayn haddii marka timir timir lagu gadaa waxaa shardi ah inay isla eg yihiin timir geed saaran iyo timirta dhulka taalla inay isla eg yihiin lama xaqiiji karo sababtoo ah timirta geedka saaran waa rudab waa qoyanta waa quluc qoyaana ka buuxa midaanuna waa qallasho waa biyo baxday taas hadday qallasho hadha waa yaraane nabigaaba weydiiyey sala allahu calay wasalam nabigu wuxuu yidhi ayanqus ma nuqsaama rudabkaanu hadduu qalalo markaas lahaa markaasu yidhi ma bannaana in rudab iyo timir qalalan laysku gado sababtoo ah qaacidada waxay tahay aljahlu bitasaawi kalcilmi bitafaadul qaacidada waxay tahay aljahlu bitasaawi in laga jaahil noqdo inay labadan shay isla eg tahay kalcilmi bitafaaduli waxay la midtoy ka dhigan tahay iyadoo la og yahay inay kala badan yihiin laysku gaday labada shay mar haddii lagu yidhahdo waxay isla ekaadeen waa in la yaqiiniyo inay isla eg yihiin haddii aan la ogayn inay isla eg yihiin khalaas iyadoo la og yahay inay kala badan yihin oo laysku gaday ka dhiganta haddii markaa la qiyaaso layna geedkan konton kiilay noqonee waxa ku yaalla oo tira kontonkii kiilana waa kana isagoo qalalan waxaa lagu leeyahay amay xaqiiqata horta inay isla eg yihiin khalaas waa laga jaahil soo maahan ma bannaana marka musaabano nuucaasa laydhaha caraayaduna waa taas nuuc ka mid a laakiin shuruud gaara leh oo waa maxay qaacidadu waxay tahay idaa daaqa alamru ittasaca sharciga islaamka waa raxmad ilaahay ummadda uu soo dejiyey culays markuu yimaado wusciyuu bixiya idaa daaqa alamru ittasaca waa nuuc gaara caraayadana waxaa dhici jirtay timirta ayaa soo go'ayda timirtu markay soo go'ay rabto oy geedaha saaran tahay oy rudabka tahay waa xaaladda ugu macaan tahay midaan dhimato madmadoobaatoo soomaalida la keeno dhuxulaha maaha tana mid dhimatay waa oo duqowday ee markaas ay duldhucda tahayoo biyuhu ka buuxaan waa markay ugu macaan tahay qof marka waxaa jooga timirtii horo duqdaheed haysta beerna aan lahayn lacaguu ku gato rudabna aan haysan rudabuna u baahan yahi xaaja ahayda daruuro maaha laakiin xaaja ahayd qofka nuucaasa midkaan beertu u soo godan laftiisu waxa dhici karta rudabkan suu u dhuuqaayay inuu ku qaraaray oo rabi lahaa laftiisu timir madmadoow waa dhici karta sharcigu marka wuxuu u oggolaaday wax ka yar khamsatu awsuq shan wasqi wax ka yar wax ka yar in laysku gadi karo oo timir dhulka taalla lagu gadi karo midda geedka saaran haddii shuruuddeeda la helo waxaa ka mid a shan was inay ka yartan maaa wixii ka badan waa ganacsi maaha wax daruuro iyo baahyu keentay xoogaa yaroo qoysku cunaa laga rabay meesha shan was inay ka yartaha shardi ahlulcilmiga gabdha waxay dhahdaan shardi waxaa lacag inuusan haysan qofkaas timirta dhulka taal haya oo uu rudab ku gato waa inuusan hayn marka haddii shuruuddeedii la helo oo baycul caraaya shuruuddiisii la helo sharcigu waa fasaxay waana musaabaradii la diiday mid ka mida waa timir dhulka taalo timir geedsaana lagu gadaa marka tanuna waa maxay waa ruqso oo beec la diiday nuuc kamida la ruqseeyey nuuc kamida la ruqseeyey saddexdaasa marka ruqsadii noqotay waajibka tegidiis in la ruqseeyey sida ramadaankii oo laafura maalin ramadaan iyadoo laafura waa mariidka iyo musaafirkiioo kale biyihii oo yaalloo la gebgebaysana la boraysana waa waajibka tegidiis ama xaaraan samaynteed qofkii loo ruqseeyey mararka gaba sida qofkii inuu neef baktiya cuno loo ogolaado nafta hadday ka dhici gaartay ama hadday wax ku margadaan oo halkaasun guriga wax istaagaan oo kor iyo hoos mid la diido qamradii inuu qac ka siiyo ku dejiyo waa loo ogoli laakiin ahlucilmi waxay dhahdaan qoon hadday naftu u haydo qamradii biyahan ma u caabi kara maya maxaa yeele ahlucilmi badan waxay yidhahan maba oonka maba bidaba daruuradana waxaa leedahay laba shardiya shardiya weligeed daruuro marka la sheego laba shardiyay leedahay shardiga koowaad waa in muxaqaq tahay in daruuradu ku suuraydo shaygan waana in dariiqo kaleeto oo lagu suuriyo la waayo welidaa saas daraaddeed waa kuwa yidhaahal cilmigu ma bannaana daruurana ma noqoto in qofka jira inta neef la qado dhiig rubdeedka la cabsiiyo daruuro ma noqon karto in la yabareeya daruuro ma noqon karto sababta labadii shardiyaan lahayn labadii shardi midna lama hayo ma waxaad dhigi kartaa dariiq kale oo caafimaad ma jiro ila dhiig la cabsiiyo maaha miyaad dhigi kartaa imase dariiqaa jirta qur-aanka ku akri adkaarta ku akri ilaahay u bari dhakhtar u gee meeqa dariiqaa jirta dariiq kale hadduu jira daruuro maba taalaba daruuro waxa laydhaha dariiq kale waa in la waayo shardiga kalena waa inuu muxaqaq noqdo daruuradu inay ku suulayd miyaad hubtaa dee dhiigga cabsida inuu ka kacayo ma hubtid ma hubtid marka waa inaad ilahay uga cabsataa ma hubtid inuu ku ka kacayo maogta haddee ma kuma darin adigu nuuc gaaraho waxaa jira jinniyo oo qora soo dirtay oo markii neefka loo qalo ka fuqa laydha haddana xoogaa sii daynaya laakiin taas wax ictibaara male nin walba ciidankiisa waa xukumaan mogta moryaankanba hadduu kugu kiciyo ood xoogaagiisa gacanta ka saarto haddana waa kaa celina sooma taasoo kale ictibaar weyn male marka taasoo kale daruuro laguma banayn karo laguma bannayn karo calaa kulli xaal ruqsada amase ibaaxada ruqsadaan rabaa ruqsadu waa saddexdaas waa saddexdaas albaabu aani baabka labeeya fil adilati adilada dhexdeeda ayuu ahaaday adilada dhexdeeda ayuu ahaaday baabkii koobaad saasuu noogu soo dhammaaday alxukmu walawasimu halkan waxaan ka gelaynaa laba baaboo isi saaran baabkan laba masalo uga hadlaya usuulka ugu muhiimsan waxay tahay axkaamaan soo ogaanay waajib la yidhaahdo la yidhaahdo manduub la yidhaahdo xaraam la yidhaahdo karaaha ibaaxa axkaamtaas meeshii laga qaada lahaa wey waa baabkan axkaamtaas adilada laga qaato meesha laga qaata waa halkan maaha waxa weeyaan rati baadiyaha oday qashay markaa geela waa la qala karaa maaha taas meel wax laga qaata maaha wadaad rati baadiya qashay xugun lagama qaato ee axkaamta meesha laga qaata waa baabkan baabkaanoo dhan wuxuu u caqdisan yahay xugun yaa laga qaada karaa axkaam yaa laga qaada karaa maxaa la deliisho karaa adiladu labay u qaybsantaa adilo muttafaqa in la deliisho karo waa afar deliil iyo adilo mukhtalaf oo laysku haysta ma la deliisho karaa midba meesheedu noogu imaana insha allah iyo waxaan daliilba ahaynba waxaan daliil ahayn ama jira soo ma jeedin waxaan daliil ahayn fidowgoo kaleeto ma daliila warkiisu fidow halkaa uu asalaha leey marka waxay yidhahdeen waxa uu asala wiil yaroo ahlu kashfi ah baatilka fiir meesha uu asaaska u ka bilowdaa baatilada ahlu kashfi ma taqaanaa waa wiil qaybka iska daalacda loox maxfuudka iska fiirsada wiil ahlu kashfiya yidhahdeen oo booyaaya aannin suufiya u yimi iska booya war maxaad la booyadaasuu yidhi hooyaday cadaabka ku jirtaan u jeedaa qosala ii ah markaasuu yidhi masaas ahaa toddobaatan kun oo laa ilaaha ila allaahu ah oo waa akhristaan meel ii tilayu bal toddobaatankaasaan u hadiyeeyey hooyo cadaabka uga furo waa kaasa fidowgaas qaado waa fidye mogta madax furashadan wey mooryanta ay qaataan markay dadka kaa xirtaan waa nafsiyay aakhiradii ka dhigeen marka toddobaatankii kun maalintii damba isagoo qoslaa uu wiilkii yimid ahlukashfiga war maan dhowaaba qosliga waa farxayda xaalkaagu suuya markaasuu yidhi war hooyo markii aad u hadiyeydayba ayadoo laga soo baxshay oo iska nimca iska dhuuqaydaan haddana arkaa oo ii muuqata de waa kaasay yidhahdeen fidow waa kaas asalkiisu inuu bannaan yahy marka waxaan isweydiinaynaa warkaasi sheekadaas kusacbalaadkaahu ma ka mid ah adilada sharciga meeshaas xugun ma laga qaataa bal ka fiiri intan kitaab akhrayna ila fannigaana dhan waxaan loogu talagalay waa in la barto daliil xuu yahay seese loo deliishadaa ma garatay bal ka fiiriya waxaasoo kale in sharci noqoaya maxaa ilaahay maba u soo diray kitaabna loo soo dejiya haddii axkaamtu intaas ku sugnaanaydo axkaam haddaynu ku sugnaanaydo oo weliba axkaam caaqira ah oo haybi ah haddaynu intaas ku sugnaanaydo nabina lama soo diray kitaabna lama soo dejiyey subxaan allah kafidow yaan geel lagaaga cuna wuxuu sal ma leh albaabu baabkii baabka afaani oo labeeday fil adilati adiladu aado hadda neef geela lagu qaadan jiray ka war waxa noocaas hal neefa lagu cuni jiray aslu dalaala dalaala dilaala dulaala waa musallax daalka saddexdaba loo dabdiyaa dalaaladaana ugu mashhuursan wa aslu dalaalati dalaalada asalkeeda al-ishaadu waa tusida dalaalada asalka waxaa laga soo qaatay dib wax lagu tuso waa kanaa dariiqaad raadayda waa kan gurigaad rabtay waa kan halkaasa masaladaad rabtay waa kan irshaadka hanuuninta weeye wasilaaxa min jeet listilaax xagga istilaaxa qiila waxaa layidhi huwa daliil soo qadara mubtadee maa shay weeye yutawasalu bihi lagu gaaro ilaa macrifati maa oqoon un oqoonnada ka mid ah oqoontaasoo laa yuclamu aan lagu ogayn fii mustaqari lcaadati caadada sugnaanshadeeda idiraaran qasab aan loo ogayn cilmana la ogaado aw dannan ama mala la ogaado daliil maxaa la dhahda daliilu qeexaya hadda mubtadaaan soo qadarno huwa ah daliil aan u celinay ilaa baabka dhan wuxuu ka bilaabay baabu aani fil adilati sooma ahayn laba masaluuna iska saarana baabkaanu adilada koow iyo dalaalaatu alfaaq qaabka ay wax u tusto adiladu labadaasuu iska saarayan baab waa addaliilkii laftarkiisii iyo addalaalaat dalaalaadka marka huwada aan soo qadaraynaa daliilay u laabanaya wa silaaxan xagga isilaaxa qiila waxaa la yidhi huwa daliilku maa shay weeye yutawasalu lagu gaaro bihi maaga ilaa macrifati maa shay garashadiisa shay un shayaalka ka mida garashadiisa shaygaasoo laa yuclamu aan lagu ogayn fii mustaqarilcaadati caadada sugnaanshadeeda shay aan caadada layskaga oqoon de waxawayn asamaa'u fowqana waalardu taxtanaa qof walbaa yaqaana soo ma ahan annaaru xaara ha dabku waa kululya qof walbaa yaqaana taasoo kale marka daliil uma baahna daliil waxaa la yidhaahdaa waxa ku gaarsiiya inaad ku garato shay aan caadada iskaga sugnayn shay aan caadada layskaga oqoon dabku waa kululya caadada layskaga yaqaan soo maaha kaasoo kaleeto marka cilmi lama yidha anugu cilmigaan barto dab waa kululya lagaaya waxaad cilmi mahana lagu leeyay wax caadada layskaga yaqaan iska sugan qof walbaa yaqaan marka waxaa la daliil laydhaha wixii ku gaarsiiya inaad ku garato shay aan caadada mustaqar iskaga ahna in la yaqaano cilmiga marka uu ku gaarsiina laba u qaybsamaa wuxuu ku yidhi cilman cilmi macrifadaas ilaa macrifati maa shay la garashadiisa cilman cilmi la garashadiisa ka bedela maada maada hore waxay ahayd marka hore masdaru mudaafin ila mafcuuli shay la garashadiisa cilman cilmi la garashadiisa shayga ku gaarsiiye weeye ow danna marka halkaas waxay ku tusaydaa daliilka marna waxaa lagu gaaraa cilmi oo qadci ah oo yaqiin marna waxaa lagu gaarayaa danni haalib ila masaa'ilka labada u qaybsama masaa'ilka gobol masaa'il qadciyaad sida masaa'ilka aayaadka dalaaladoodu qadcitaay ku soo arooray sida axaadiidta mutawaatirka adilada ay ku soo aroortay sida masaa'ilka ijmaacu ku sugnaaday waa cilmi qadciya sida shan salaadood inay waajibta marna waa danniyuu noqonaa sida qabarul aaxaadka masaa'ilka uu ku soo arooroo kale marka labadaba waa la yidhaahdaa daliil hadduu cilmiku gaarsiiyo iyo hadduu ku gaarsiiyo danil wa daliilu daliil yuraadu waxaa loola jeedaa bihi daliil ima daalu midka wax ku tusiya wadaalika mihaalkii ka daliili dariiq dariiqa midka ku tusoo kale ow amase maa shayga yustadalu la daliishado bihi maaga oo min nasi nas ah ow qayri qayrkiisa daliil laba shayaa lagu itlaaqaa midka koobaad waa midka wax ku tusoo daaliga ah daaliga wax ku tusa daliil waa laydhaha saddexuna u qaybsanya daaligu daaliga ka daliili dariiq daliili dariiq marka la yidhaahdo saddex shay aad soo geli karta qofka ku tuso waddada oo ku yidhaahda waa kanaa waddadii ee qaar waxaa daliilu dariiq noqon karaa calaamadda laga taago waddada markay socoto marka wadda leexanaydo tabeello weynaa laga taaga hadde wakhtigii horetana dhagxaan ayay reermii ku dhigi jireen xoogaa dhagxaana iyo ooday dhigayaan si qofka saqda dhexe dheelmanaya uusan ula gudbin isagoo doonaya inuu waddadan la leexdo marka meeshay ku kala leexdaanay calaamad dhigayaan calaamaddaas daliilaa layidhahdaa kii dhigayna daliilaa layidhahdaa marka saddexdaba daliilaa isku yidhaha kii dhigay calaamadda kow calaamadda laftirkeeda qofka noolooba ku dhahayaba dariiq waa kan halkay ku kala leexdaan saddexdaba maxaa laysku yidhaahdaa daliil kaas hal qayba ka dhig marka ow maa yustadalu bihi ama wixii la deliishado oo min nasin nas ah nas xaa la yidhahdaa alkitaab asunna haddaad maqasho nas waa noo imaan doonta afar macnuu leeya macno ka mid ah la yidhaha alkitaab asunna nas waa noo imaan doonaa marka waxa la deliishadana daliila la yidhaha oo min nasin nas ah oo qayri ama qayrkiis ah kal ijmaaci oo kale marka waxyaalaha la deliishado masaladan waa xalaal waa daliilu kadaa waxa la deliishadana daliil waa la yidhahdaa ayadana wa yuraadifuhu waxaa fangelaya daliilka alfaadun alfaad alfaadda alfaadun alfaad waa fangal fangal waxaa la ydhahdaa labada lafdi oo isku hal shay tusaya marka alfaad laba macnaha jirta daliilka oo ay isku shay tusaan wa yuraadifuhu daliilka waxaa fangelayaa alfaadun alfaad minhaa alfaaddaasuu ka mid ahaaday alburhaanu waalxujatu waalsuldaanu waalaayatu afartaasaa ka mid a afartaas macnahood waa wada daliil alxuju alburhaan alsuldaan alaaya iyo daliil shantaas waa isku mid burhaan waxa la xujada cad a la yhahda burhaana la yhahda xuja waa xujada cad wey xataa qofku markuu dacwoonayo wuxuu ku sugo dacwadiisa xuja la yhahda suldaan waa lamid qur-aanku aad u adeegsadaa suldaanka in cindakum min suldaani war wax xujaa ma haydaan faatuu bisuldaan mubiin war xujo cad keena marka waa xujo waa daliil aayana waa lamid wuxuu ku yidhi shiiqu wahaadihi shantaa marka afartaan iyo daliil isku dar shan soo maaha addaliil alburhaan alxuja asultaan alaaya wahaadihi shantan tustacmalu waxaa loo isticmaalaa filqadciyaati adilada go'an sida aayaadka qur-aan iyo xadiidka mutawaatirka ah iyo ijmaac saddexdaasaa loo isticmaalaa daliil waa la dhihi karaa burhaana la dhihi karaa xujaa la dhihi karaa suldaana la dhihi karaa aayaa la dhihi karaa adilada qadciyaadka waa qur-aanka iyo xadiidka mutawaatirka ah iyo ijmaaca saddexdaas oo adilada qadciyaadka ah waa loo isticmaalaa waqad tustacmalu in loo isticmaalaa waqad tustacmalu in loo isticmaalaa waa dhici kartaa hiya madkuuraadan fi danniyaat danniyaadka in loo isticmaalaana waa dhici kartaa waxaa kaloo dhici karta waxyaalaha danniga ah laftirkooda waa adilada oo aan qadciga ahayn sida khabarulwaaxid khabarulwaaxid loolama jeedo khabar hal qof wariyey ee istilaaxii oo musalaxilxadiidka ahaa wey khabarulwaaxid waa qabar kastoon mutawaatir ahayn waa loo isticmaalaa waxaa khabarulwaaxidka qiyaaska ijmaaca danniga ah kulligood waa loo isticmaalaa kulligood waa loo isticmaalaa oo waxaa la yidhaahdaa ayagana magacyaalkan oo ah burhaan xujo suldaan aaya waa la yidhaahdaa waa la yidhaahdaa wlamaaratu walamaaratu halkay ku cadfan tahay wayuraadifuhu daliil waxaa fangelayaa alfaadun alfaad minhaa alfaadaas waxaa ka mid ah alburhaan waalxujatu waasuldaan waalaaya walamaara halkaasay ku cadfantahay walamaaratu amaaradiyaa ka mid ah iyo walcalaamatu waana isku macna amaarana waa calaamad calaamana waa calaamad wa tustacmalu waa la isticmaalaa labadan wa tustacmalu hiya madkuuraddaas waa la isticmaalaa waa labadan fi danniyaat danniyaadka loo isticmaalaa faqad adilada oo danniga ah aa loo isticmaalaa adilada danniga ah sida khabarulwaaxidka sida qiyaaska sida ijmaaca danniga ah kuwaasaa waxaa la yidhaahdaa amaara ama calaama ayagaa lama yidhaahdo lama yidhaahdo kuwaas daliil lama yidhahdo ee amaaro alaleeyahy ama calaamo alaleeyahy walamaaratu amaarada iyo walcalaamatu wa tustacmalu waa la isticmaalaa middan madkuuraddan waa amaaradda iyo calaamadda fi daniyaat daniyaadka loo isticmaalaa wa tustacmalu hiya madkuuradii waa la isticmaalaa fi daniyaat faqad faqad wuxuu la jeedaa macnaha adilada qadciga ah ee aayadda ama xadiidka mutawaatirka ama ijmaaca qaciga ah amaaro iyo calaamo lama yidhaahdo sharaxa fiiri bal walamaaratu meeshuu ka qabtay wuxuu yidhi walamaaratu iyo walcalaamatu wa tustacmalu waa la isticmaalaa fi daniyaati faqad ina alamaarata bifatxi lhamsati walcalaama tustacmalu waa la isticmaalaa fii maa shay kaana ahaaday muusilan mid gaarsiine ilaa xukmin sharciyin calaa sabiili danni malahaan kugu gaarsiina faqad walaa yusamaa daalika arrinkaas laguma magacaabo daliila bal idaliilu daliilku khaas wuxuu gaar ku yahay bimaa shay kaana ahaaday qadciyan mid go'an wa haada kanu qowlu aksari almutakalimiin mutakalimiinta inta ugu badan hadalkooda weeye sidaasay qabaan in la kala saaro amaaro iyo calaamadna gooni laga dhigo shanta kalena gooni laga dhigo iyo wa bacdi alfuqahaai fuqahada weliba gobol ka mida wa calayhi qowlkooda sidaan qabanna mutakalimiinta fal amaaratu amaaradu adcafu waa ka daciifsantay miro daliil walqowlu aani qowlka labeeya qowlka labeeya ilaa waxaan qowlkaas hore waxaa iskale akaru mutakalimiin iyo bacdi alfuqaha soo maaha waalqowlu aani qowlka labeeya anna maa shayga yuujibu waajibiya alcilma iyo wamaa yuujibu waxa waajibiya adana waa daniga qaalibka ahe daliilu waana daliil amaaratun waa amaaro labadaba waa la dhihi karaa labadaba waa la dhihi karaa waana qowlka sawaabka ahe falaa farqa wax farqiya maahanin baynahumaa amaarad iyo daliil wa haada qowlkaana qowlu caamati alfuqahaa caamo laba macno loo isticmaalaa jamiic iyo akar maanta waa aar ina aarta waxaa kutusaa sow fuqahadii gabal ka mida agga ma raacin marka waa aarkii jullu waxa wey fuqaha weye markaan ee jamiic maaha labada macna inay ku timaadaa caama wa haada qowlkaanu qowlu caamati lfuqahaai fuqahada mucdamkooda qowlkoodi weeye wa haada qowlkaanu huwa almukhtaar waa midka la doortay laakiin hadda kahor maxaan soo niri lama ogola tarjiix bilaa murajix haddii kale waa taxakum iyo iska marooqsi waa marka murajix murajaxaadkiiu kuu sheega waxa qowlkan lagu rajaxa afar shaya lagu rajaxa limaa yelii waxa soo socda ayaa lagu doortay alawal ana alcaraba carabtu laa tufariqu ma kala saarto fi tasmiyati magacaabid bayna maa yu-addi waxa qofka gaarsiina ila alcilmi oo yu-addi ama waxa gaarsiina ila danni ma kala saarto falkullu dhammaan yutlaqu calayhi ismu daliil baa laydhaha wixii gaarsiiya cilmi iyo wixii danni gaarsiiya labadaba carabtu ma kala saarto marka isticmaalka alfaada la isticmaala waxa la rabaa inuu waafaqo isticmaalka carbeed kow taas waa lagu haystaa afaani anna kullan mid kasta oo minhumaa midka cilmiga gaarsiina iyo kan danniga gaarsiina ka mid ah murshidun wuxuu kugu hanuuninaya ila almatluub horena maxaan u soo ogaanay aslu dalaaladu inay tahay alirshaad soo maaha marka macnihii asalka ahaa labaduba waa keeneen sidaa darteed in la kala saara maaha athaalid anna mu'addaa kulli waaxidin mid kastaa shayga uu ku gaarsiina oo minhumaa ka mid ah daliilka oo qadciga ah iyo midka oo danniga ah huwa alcamalu bihi waa in lagu camal falo huwa alcamalu waa in lagu camal falo bimaa kii dalla calayhi daliil uu tusay midka uu tusay daliilka danniga ku gaarsiinaya iyo midka uu tusay daliilka oo qadciga ku gaarsiinaya labadaba waa waajib in lagu camal falo marka haytay kala saaridda macnaheeda ugu dambayn alraabic ana haada alistilaaxa cinda almutakalimiin xaal u ahaaday istilaaxan mutakalimiinta oo leeyihiin hadduu shaygu ku gaarsiiyo cilmina daliilku magacow hadduu ku gaarsiiyo danni qaalibana amaaro iyo calaamad ku magacow huwa istilaaxaasu ila naaxiyati nadariya xagga nadariga waa cilmiga xaggiisa xagga masalada marka laga hadlaayo waa nadariga xagga dhinaca oo nadariga ah ay aqrabu uga dhowaanshan badan tahay minhu istilaaxan ila tatbiiqi alcamaliya tatbiiqa camaliga tatbiiqa camaligana waxa weyn hadhow marka masaa'ilka la dabaqayo waxaa la rabaa in la dhaqangeliyo la yidhaahdo masaladan waxaa tusay daliil hebel cilmiyuu gaarsiiyey maadaama uu cilmi gaarsiiyey waxaan ku magacaabaynaa daliil kanuna danniyuu gaarsiiyey waxaan ku magacaabaynaa amaaro tadbiiqintii tadbiiqinta markaa aad uga fog yahay istilaaxoodu maxaa yeelay fa inna man tatabbaca qofka raacraaca adilatahum mutakalimiinta adiladooda wajadam wuxuu ogaanaa yutliquuna inay ku itlaaqaan addaliila daliil calaa maa shay huwa danniyu hadhow markay tadbiiqi tagaan ooy masaa'ilkii sugayaan shay oo danni tusay daliil iska leeyihin daliila iska leeyihin bal calaa shubha calaa shubha shay shubhaba ah oon daliilba aan xataa ammaano dhammayn ay daliil ku magacaabayaan marka isdilaaxoodu waa wax nadari ah ee tadbiiq aan lahayn hadhow ma dabaqi karaan ma dabaqi karaan markay wax dabaqayaan wax isbaatinayaan ammaano waxaan dhammaynayba daliil ku magacaabaya iska daa waxa weye midkii danni ku tusay mid shubhaba ah ayagoo daliil lahan arkay idan markaa warkoodu istilaax oo ku kooban weeye xagga nadariga iyo hadalka laakiin hadhow marka tatbiiq la gaaro ka fog xaqiiqada wallah subxana wa tacala aclam sal allah calaa nabiyina mxamed